بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa dersigeennii toban iyo siddeedaad ee kitaabkeennii adduraru albahiya fii maa yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya aan uga hadlaynay waxaannu dersigeennan ku qaadan doonnaa weesada faradyaalka ay leedahay iyo weesada sunnooyinkeeda weesada karaahaadkeeda iyo weesada waxyaabaha buriya haddii wakhtigu noonoo saamaxo in sha allah wa furuuduhu weesada faradyaalkeedu sittatun lix weeyaan weesadu waxay iska leedahay lix farad bay leedahay alawalu midka ugu horeeya anniyatu weey kan ugu horreeya waa niyo maxaa yeelay niyada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa noo xaqiijiyo oo xadiidka nabigaa lagu sheegay inama alacmaalu binniyaat acmaashu waa niyo ayuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam wa innamaa likulli imri'in maa nawaa qof walbaana wuxuu leeyahay shayga uu niyeysto marka waa in niyo lagaa helo markaad weese qaadanayso oo halkaa wejiga ah biyaha aad iskaga bilaabayso sidaas markaad u saarto ilaa niyadu waxay leedahay xaqiiqatun xukmun wa maxallun yacnii niyadu axkaam bay leedahay waxay leedahay aqsaam bay leedahay weeyaan anniyatu niyo weeye wayajibu waxaa waajibaya an takuuna niyadu inay ahaato muqtarinatan mid la xidhiidhsatay biawali jus-in xibin ama qayb bilowgeed qaybtaasoo yaqsiluhu uu mayrayo qofka weese qaadanaya min alweji wejiga xaggiisa uu ka mayrayo wayajibu waxaa waajibayaa lagu yidhi an takuuna niyadu inay ahaato muqtarinatan mid la xidhiirta biawali jus-in qayb bilowgeed ama qayb meesha ugu horayda qaybtaasoo yaqsiluhu ou mayrayo mutawadi'u juska min alweji ou ka mayray wejiga xibinta ugu horrayda biyaha aad ku bilaabayso la xiriiri niyadda halkaa markaad wejiga biyaha sidaa u saarto niyada ku qabo inama alacmaalu biniyad sow laguma dhihin nawaytu farada alwuduu ama nawaytu rafca alxadathi afkana uga dhawaaq qalbigana ka niyeyso hadda lagu sheegi doonaa wa maxalluhaa niyada booskeedu alqalb niyada horta xaggee ka timid asalkeedu qalbiga wa kayfiyatuhaa kayfiyada niyada loola imaanayo an yaquula waa inuu yidhaahdo biqalbihi qalbiga waa inuu ka yidhaahdo afkan uga dhawaaqo nawaytu rafca alxadathi nawaytu waxaa niyeystay rafca alxadathi xadath kor noqodkiis baa niyeystay waa inuu yidhaahdo ow farada alwuduu'i ama wuxuu odhanayaa nawaytu waxaa niyeystay farada alwuduu'i weesada waajibkaa baa niyeystay ow naxwa daalika ama intaa wixii lamid ah ayuu odhanayaa weeyaan ama intaa wixii lamid ah ayuu odhanayaa yacni saddexdaas kayfiyo mid oon la imaad saddexdaa kayfiyo mid oon la imaad weeyaan ow naxwa daalik marka maxaa la mid noqonaya ashyaadaas shaygii lamida oo la mid noqon kara la imaad weeyaan oo waxyaabihii loo baahnaayoo dhan addaa'a fardi dahaarati kuwaaso dhan buu la imaanaya athaani rugniga labaad qaslulweji wejigoo la mayro weeyaan waa wejigoo la mayro duulan min duulin xagga dhirirka iyo wa cardan min cardin xagga ballarkaba wejiga in la mayraana waa rugni yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati salaada markaad u istaagaysiin baa la yidhi dadow yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa ilaahaya rasuul rumeeyow idaa qumtum ila asalaati salaadda haddii aad u istaagaysiin faqsiluu wujuuhakum buu ilaahay leeyihi aayaddan suuratu lmaa'ida ayuu ilaahay noogu sheegay wejiyaalkiinna mayra waydiyakum gacmihiinnana mayra ilaalmaraafiqi maca almaraafiqi maca alxusullada mayra wamsaxuu biru'uusikum madaxyaalkiinna masaxa wa arjulikum lugihiinnana masax lugihiinnana waxa weeye mayra weeyaan ila alkacbayn maca alkacbayn maca alanqowyada mayra waa la mayrayaa weeye marka ilaahay baa qur-aankiisa noogu sheegay afartaa rugni wejiga in la mayro gacmaha in la mayro madaxa in la masaxo lugaha in la mayro qur-aankaa sheegay niyadana xadiidka nebi moxamed baa lagu sheegay calayhi salaatu wasalaam tartiibtana waxaa laga qaatay ficlu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabi moxamed markuu weyse qaadanayo ficilku u weyse qaadan jiraa laga qaatay baa la yidhi athaani rugniga labaad qaslulweji wejigoo la mayra baa lagu yidhi duulan min duulin xagga dhirirka iyo wa cardan min cardin xagga ballarkaba athaalithu rugniga saddexaad qaslulyadayni labada gacmoodoo la mayro weeye maca almirfiqayn maca alxusullada waa in la mayro alraabicu rugniga afraad masxu shayin shay in la masaxo weeyaan shaygaasoo min alra'si madaxa ka mid ah alkhaamisu rugniga shanaad qaslu rijlayni labada lugood in la mayro weeye maca alkacbayni maca alanqawyada asaadisu rugniga lixaad oo weesada adtartiibu weeyaan in la tartiibiyo ilaa tartiibta ilaahay baa noo caddeeyey nabi moxamed baa noo caddeeyey calayhi salaatu wasalaam adugu ha kala hormarin wejiga niyada la imaad wejiga mayr gacmaha mayr masaxa lugaha saa u tartiibi wa macnaahu tartiibta macnaheedu waxa weeye an yuqadima inuu hormariyo ghasla alweji wejiga mayridiisa cala alyadayn waa inuu ka hormariyo wejiga mayridiisa waxaad ka hormaraysaa gacmaha wejigaa horeeya wa qaslahumaa gacmaha mayridoodana waa inuu hormariyo calaa masxi ra'si madaxa masxidiisa waa inuu ka hormariyo madaxa masxidiisa waa inuu ka hormariyo oo gacmuhuna waxay ka horeeyaan masaxay ka horeeyaan baa lagu yidhi weeyaan masaxay ka horeeyaan gacmuhuna masaxa naftiisuna yuu ka horeeyaa masaxa naftiisuna wa huwa masaxana masxu ra'sina muqadamun waxaasna laga hormariyey calaa qasli rijlayn lugaha mayridooda laga hormariyey oo masaxa naftiisuna wuxuu ka horeeyaa lugaha mayridooda halkaas waxaa ku dhammaaday faradyaalka lixda ah oo weesadu ay leedahay oo qur-aanka iyo xadiidka nabiga laga qaatay calayhi salaatu wasalaam safiinahana waa ku soo marnay wa sunanuhu weesada sunnooyinkeedu kahiiratun way badan yihiin minhaa waxaa ka mid a istiqbaalu lqibla qibladoo la qaabilo marka la weese qaadanayo waa sunno waa sunno weeyaan maxaa yeele waa ashrafu almajaalis weeyaan waxaa kaloo sunna ah wasiwaaku cadaga cadagu asaguna waa sunna baa la yidhaahdaa ilaa awqaaddii oo cajiibka ahay bay ka mid tahay qofku markii afkiisu doorsoomo oo aamus iyo wax oon la doorsoomo marka hurdada laga soo kaco marka salaada la gelayo yacni awqaado cajiib oo ku yahay baa jirta cadag oo la yska rabo weeyaan oo sunno ah wal waaltasmiyatu ilaah magacaabid baa la sunneeyaa altasmiya ilaahay inuu magacaabo awalahu awala alwuduu weesada bilowgeeda qowlu bismi illaahi araxmaani araxiim oo la kamilo weesada bilowgeeda inuu yidhaahdo ataa biha maqruunatan binniyati alqalbiya maca awali qasli lkafayn huma yatalafadu binniyati caqiba tasmiyati wa aqaluhaa bismi illah wa akmaluhaa bismi illahi araxmaani araxiim ويuسن qبل البسملة التعawd وبعdها الشhهاadتين والحمd لله الذي جaعل الماء ضhورا والإسلام نورا الحمd لله على الإسلام ونعمتي ربي أعوudu bka min hmسات الشhياaطين marka hore wuxuu leeyaha ba l yidhi yعnي afka horta wuxuu ga dhawaaqayaa bisinka بisم اللahi الرحمن الرaحيم qalbigana wuxuu kaleeyaha baa la yidhi yacni qalbigana wuxuu kaleeyahay wuxuu ka niyeysanayaa weesada sunnadeedii weeye markuu bilaabaya baa la yidhi farxalka markuu bilaabayaba markuu sidaas yidhaahda kabacdi buu nawaytu sunnata alwuduu dhihi karaa baa la yidhi markuu bisinka ku dhawaaqo intuusan bisin ku dhawaaqina waxaa sunnaa inuu yidhaahdo acuudu billahi min ashaydaan arajiim bismi illaahi araxmaani araxiim markaasuu dhaqidiina bilaabaya wakaas markuu bisinka ku dhawaaqo kabacdi wuxuu leeyahay shahaadateynku la imaanaya ashhadu an laa ilaha illa hu ashhadu ana muxamadan rasuulu llah wuxuu la imaanayaa mahadinta ilaahay alxamdu lilaahi aladii jacala almaaa dahuuran walislaama nuuran alxamdu lilah cala alislaam ou leeya wa nicmati rabbi acuudu bika min hamasaati ashayaadiin wa acuudu bika rabbi an yaxduruun bismi illaah wa billaah wa calaa millati rasuuli illah sala allahu calayhi wasalam adkaartaasuu la imaanayaa baa layidhi waxaa kale oo ka mida sunnooyinka faqaslulkafayn labada gacmood oo la mayro waa farxalka waa sunno fa madmadatun luqluqa waa sunno fastinshaaqun sandaarsiga waa sunno kuwaasoo dhan waxay ka horreeyaan wejiga mayridooda ka horreeyaan waa sunnooyin laakiin sunnooyinka ajirkooda waxaa lagu heli karaa in loo niyeysto sunnatulwuduu waa in loo niyeysta weeyaan waxaa kaloo ka mid a sunnooyinka wa masxu kulli ra'si waaludunayni wa masxu kulli ra'si madaxa dhammaantiis oo la masaxo hadda madaxa dhammaantii kayfiyada ugu fiican culummadu waxay dhaheen labadiisaa gacmood inuu dejiyo muqadamatu ra'si oo labadiisaa farood oo musabaxada la yidhaahdo uu ku dhejiyo iyagaa saas kugu dhejiyo labada suulna uu saaro bisadqayhi halkaa labadiisa dhafoor la yidhaahdo oo markaa uu sidaa u mariyo gadaal u wado haddana soo celiyo madaxa dhan saas biyaha ugu masaxo weeyaan labada suul kayrkood uma saasuu leeyaha baa la yidhi markaasuu macnaha gacmihi iyagoo haddana mabluulahu saas dhegaha u saarayaa weeye madaxa dhammaantii horta inuu masaxaa sidaasaa fiican kayfiyada hadda aan tilmaamayno uu masaxo waxa kaleeto oo waxa weeye la sunneeyaa oo sunnooyinka ka mida baa la yidhi dhegahana in la masaxa waa sun wada madaxa dhegaha masaxooda waa aragteen biyaha la taabsiinayo waa sunna waajib maaha wa dalkun marmarin marmarinta biyaha laysmarmariyo marka la weyse qaadanayo waa sunna kaliya wejiga in la dhaqo oon baa waajib ahayd laakiin biyihii in jirkii markii la dhaqayo meel walba la marmariyo marmarintu waa sunna waxaa kaloo sunno ah wa takhliilu lixyatin garkii gelgelintiisa biyaha la dhex geliyo garkaasoo ka satin fara badan ninka garkiisii timaha badnaa haddii kasa waxaa looga jeedaa qofka kula hadlayaa markuusan salka ama basharka jirka uusan u jeedi karinin waa badan yahay markaasoo kale waxaa sunno ah saas gacanta in hoos faraha looga dhex dhexgeliyo oo biyaha la gelgeliyaa waa sunno waajib maha laakiin waxaa kale oo sunnaha baa la yidhi takhliilu laxyatin kahatin min adakari alwaadix weeyaan oo biasaabici yumnaah wa min asfali wa biqurfatin mustaqilatin labada hareedna uu biyaha saa u marmariyo weeye waxaa kale oo sunno ah wa tayaamunun midigaysi labada gacmood midigta bidixda midigta in la hormariyaa sunnaah labada lugood midigta in la hormariyaa sunnaah wa wilaa-un xiriirin baa la sunnaya weesada la xiriiriyo xiriirintaasuna waa sun oo biafcaali wuduu'ihi weesada afcaasheeda uu xiriiriyo quradii nabigeenu tilmaamay wejiga aad loogu xeel dheeraado iyo taxjiilkii gacmaha aad loogu xeel dheeraado waa sun tahliifka xibin walboo la dhaqayo tahliif saddex saddex mar in laga dhiga waa sunno waa badanta sunnooyinku wa makruuhaatuhu weesada waxyaabaheeda la kohdaahi al israafu ku xadgudbid weeyaan filmaa'i biyaha lagu xadgudbo biyaha in lagu xadgudbaa waa karaaho waxaa kaloo karaaho ah israafkaas la tilmaamay israafku waxaa la yidhi waa karaaha baa la yidhi karaaho weeyaan biyaha in lagu xadgudbo sidaas weeyaan biyaha in lagu xadgudbaa waa karaaha buu leeyahay ويuسن الوضوء لقراءة القرآن والحديث واستماعه والرواية وxمل كتب التفsير والفقه كuلi كتبaha cilmiga dinta كتبaha شharciga xadiista nabiga in kuli waxaasoo dhan loo soo weyse قاataa suنa a buu leeyahay weeyaan sunooyinka weysada aad u badan makruuhaadkiisa waxaa kamid a weysaadka weysada waxyaabaha la koodo iyaduna aad bay u badan yihin waxaa kamid a alisraafu fi lmaa biyaha in lagu xadgudbo oo saddexdii mar laga laga badiyo ama xaddhaaf loogu macnaha mayro weeyaan markay xaara ay noqonayso karaaho waa markuu isagu milki u leeyahay ama mubaax ay yihiin ee hadday biyo mawquufa ummadda dhan ka dhaxeeya israafku waa xaaraan baa la yidhahdaa markaas weeyaan waxa kale oo karaaho ah wa qaslu baadin alcayni isha baadinkeeda inuu mayro haddii uusan dhib kala kulmayn isha gudaheedoo la mayraahay waa karaaho hadduu dhib kala kulmayana waaba xaaraan baa la yidhaha weeyaan maxaa indhihiis inuu ridaa ka imaanaysa waxaa kaloo karaaho ah wa taqdiimu shimaal cala alyamiin bidixda in laga hormariyo midigta lugta midig lugta bidix laga hormariyo ama lugta bidix in midigta laga hormariyo gacanta bidix in midigta laga hormariyo waa karaaho waxaa kaloo karaaho ah waziyaadatu cala athalaatfi saddex saddexdii aan soo marnay in laga badiyo oo saddexdii maroo wejiga saddexdii maroo gacmaha in laga badiyo dii dhaqidda ku kaamil noqon weydo laakiin waa gooni wanaqsu canhaa in laga nuqsaamiyana waa karaaha weeyaan oo laga yareeyo iyadoo la awoodo wa nawaaqiduhu weesada waxyaabaha buriyaahay arbacatun afar weeyaan weesadu waxay ku burtaa afar arrimood oo kale ah alawalu kan koobaad alkhaariju min axadi sabiileyn labada jid midkood wixii ka yimaad waa ku burtaa weesadu min alqubuli aw iddubur horay ama gadaal riixun ow kayruhu baa lagu yidhi waa sidii safiinihii weeyaan shay dabayl ah ama kayrkeed ila almaniya maniyu shaksi nafsihi awala maratay dhihi jiraan weeye qofka manidiisii ka timid isagoo meel fadhiya oo ictikaafaya oo u fadhiya mumakin oo hurday manidaas iyadu weyse burimi hadday ka timaad oo sidaa uga timaado isagoo xulmi uga timaado laakiin haddee salaad kuma dukan kara weeye waa inuu qabaysto ilaa taas oon maahani athaani marka shayga koobaad wax walba oo labadaa jid ka yimaad oo qofka ka soo baxa way ka buriyaan weysadiisa way burinayaan weeyaan ama cayn ha noqdeen ama riix waxay wixii ka yimaada labadaa macnaha makaan weysadu waa ku burtaa baa lagu yidhi athaani midka labaad oo weysadu ku burto azawaalu alcaqli caqliga oo suulo weeyaan binawmin ow kayrihi hurduu ku suulay ama kayrkeed buu ku suulay ilaa nawma mumakkinin ilaa nawma qaacidin mumakkinin maqcadahu kii safiinuhu dhihi jira weeye ilaa nawma mumakkinin mid makaniyey maqcadahu makaanu fadhigiisa min alardi dhulka xaggeeda ka makaniyey ruux salkiisii dhulka qabadsiiyey ee salkiisa makaniyey meeshii uu fadhiyey maqcadku waa ay alyatayhi min maqarihi weeyaan dhulkii uu fadhiye ayuu makaniyey ama meeshuu ku fadhiyo salkiisii qabadsiiyey isagoo sidaa u fadhiya murabbaca oo salkiisii maalanba macnaha meeshuu ku hayay qabadsiiyey oo ku hurday nuucaasuu ku hurdo weeyaan hadduu sidaa ku hurdo weesadiisu buri maydo athaalithu midka saddexaad athaalithu midka saddexaad iltiqaa'u basharatay rajulin wamra'atin nin iyo macnaha waxa weeye iyo gabadhii jirkoodoo kulma ayaa weysada buriya ninkaa iyo gabadhaasoo kabiirayni laba qofood oo waaweyn ah kabiirayn waxaa looga jeedaa laba qofood oo qof walba xaddu shahwa ay gaareen yacni xaddulishtihaa waa qof weyn oo muuqaalkiisa dadka adqiyada ah oo wan wanaagsan ay damci karaan gabadhu markay gaarto ama ninku marku gaaro ayaa laga fiiriyaa weeyaan wakhtigaasi weysaduna ku burtaa baa la yidhi ninkaa iyo gabadhaasoo ajnabiyeyni ajnebi kala ah ajnebi waxaa la yidhaha qofkii labadii ruuxoo sharcigu nikaax inay isku qabto ay tilmaami ay sharcigu ogol yahay laakiin qofkii nikaaxiisu ka xaaraam yahay weligeedba sida hooyada walaasha abti yacni habaryarta yacni dadka noocaasoo kaleetaho nikaaxoodu xaaraamkaa iyo maxramkaaga ah ayagu ajnebi ma aha weysana kaama buriyaan ee dadka weysada burina waa gabadhii ajnebiga ka aheed baa laga hadlaya min kayri xaa'ilin teed la-aan waxba kaama xigaan iyadoon waxba kaa xigin baa jirkiina istaabtay ama kasan noqdo ama kama ha noqdo hadday laba qofood oo kala jinsi ah ninkii iyo gabadhii jirkoodii ay istaabtaan oo kabiireynka ahaa ajnabiyeynka ahaa wax kale xigana aan la arkinin weesadu way ku buraysaa weeyaan ama ha noqdo gabadhii ou qabay zawjadiisii way ka buridaa ama ha noqoto waxa weeye qof kale ha noqoto way isku xugun baa layidhi mar walba bikulli xaalin weesadu waa ku buraya weeyaan labadooda mid kastoo ka mid a weesadu way ku burtaa weeye masalada ugu dambaysa alraabicu masu qubuli alaadamiy masaladaa kusoo laaban doonaa iyada sharaxaadeeda weeyaan leanna dad baa macnaha waxa weeye maanta ummadda ka dhaadhicinaya zawjadaydu weysada igama burido marka waa ka hadli doonaa insha allah alraabicu midka afaraad masu qubulil'aadamiy aadamiga qubulkiisiioo la taabto weeye ow xalqati duburihi ama duburkiisa xalqadeeda ou taabto bibadni alkafi calaa casha beerkeeda ou ku taabto ow buduuni alasaabici ama faraha gacanta beerkooda ku taabtay gacanta intaa cadoo isqabata ayuu jirkiisii labada jid oo wax ka yimaadiin qubulka ama duburka ou taabtay ama kasou taabta ama kama hou taabta waa ka burtay weesadii ama caruurtiisiibuu ka taabta waa ka burtay weesadu kayrkii hadduu ka taabto ama naftiisa mar walba weesadu way buraysaa weeyaan marka afartaas shaybaa waxaa la yidhi ayay weesadu ku burtaa oo kale ah kuma burto weesadu shayga la yidhaahdo sangorarka kuma burta baa la yidhi masalanba qofka haddii ay ku dhacdo rucaaf kuma burto waxaysan kaloo ku burinin matagana kuma ay burto qofka hadduu matagoo kaleeta uu matago hilib geel hadduu cuno weesadu kuma ay burayso weeye waxyaabahaasoo dhan inkastoo khilaaf ay ku jiraan haddana waxa weeye weesadu kuma burta baa la yidhi laakiin afartan shay kaliya baa weesadu ku burtaa weeyaan waxaa la yidhi zawjadu muwaysan iyada muwaysan weesada aysan ku buraynin weesadu macnaha waxa weeye iyadana waa ku burtaa baa layidhi maxaa yeelay aayad qur'aan ayay macnaha daliishadeen weeyaan aayad qur'aan bay macnaha waxa weye ayaa ku soo aroortay oo ilaahay uuna leeyahay subxaanahu wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi wamsaxuu biru'uusikum wa arjulikum ila alkacbayni wain kuntum junuban fadaharuu firi haddaad janaabo qabtiin baa layidhi soo mayrta wain kuntum mardaa ow calaa safarin ow jaa'a axadun minkum min alqaa'idi waxaa laga hadlay haddii macnaha midkiin ou ka yimaado meeshii ou xaaj musqushio kaleeto masalanba oo weesadii ka burto ow laamastumu nnisaa ow lamastumu nnisaa ow laamastumu nnisaa baan rabaa ama dumarkii aad taabataan weeyaan falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan dayiman buu ilaahay leeyahy oo marka haddaad biyo weydaan soo booraysta weeye maxaa yale weysadii weydinka burti aayaddaa suuratulmaa'ida ilaahay sidaasuu noogu sheegay suuratu nisaana ayadana sidoo kalea ku soo aroortay wain kuntum mardaa ow calaa wain kuntum mardaa ow calaa safarin ow jaa'a axadun minkum min alqaa'idi ow laamastumu nisaa'a falam tajiduu ma falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciidan dayiba labada aayadoodba sidaasaa ku soo aroortay marka waxaa la yidhaahdaa waxa weeye lamsiga mar haddii uu yimaado weesadu waa ku burtaa weeyaan lamsiga wayna deliishadeen culummadii laamasa mar haddii la yidhaahdo laamasa macnaheedu waxa weeye khilaaf ba horta waxaa la yihi masaladaas ay culummadii asxaabtii rasuulku markii aayadda ay fasirayeen ayaa khilaaf ku soo arooray baa la yidhi khilaaf baa ku soo arooray weeyaan khilaaf baa ku soo arooray oo waxa weeye asxaabtii qaybo ka mid a ayaa waxay soo qaateen baa la yidhi sida cabdillaahi ibni cabbaas iyo ilaahay raadiha ka noqdee saxaabiga la yidhaahdo cabdillaahi ibni cabbaas iyo asxaabtaas ayaa waxay soo qaateen oy deliishadeen laamasada in looga jeedo yacni haddii uu u taabtay baa la yidhi a'imo kalena waa ku raacsan yihiin a'imadiibaa waxay iskugu khilaafeen ila madaahibtu fasirkaa hore khilaafka halka ka dhashayba iyaguna raaceene haddii qasad ou noqdo iyo ijtihaa ou noqdo markaas ayay noqonaysaa marka weysadu ku burtay weeyaan laakiin a'immada qaar waxay leeyihiin maya marba haddii la helo in lamsigii marba haddii la helo taabashadiiba haddii la helo weysadu way buraysaa weeyaan way buraysaa baa le weysadu waa ku buraysaa weeye marba taabasho haddii la helo weysadu waa buraysaa weeye oo waxay dhaheen masaladan waxaa la yidhi midda ugu horreyd oo laga hadlo waxa weeye oo culummadu ay soo qaataan halkaas isku khilaafeen khilaafkooda waa kan aayadda markay soo qaadanayaan waxay leeyihiin ow laamastumu nnisaa waxaa la iskugu khilaafay mulaamasadan calaa qowlayni axaduhumaa anahu ljimaac wa huwa qowlu caliyin wabnu cabaas waalxasan wamujaahid waqataada wa wajhu hada alqowl in allaha tacaala kanaa biاllamsi can اljimaac liana allamsa yuusilu ilayhi qaala ibnu cabaas in allaha xayiyun kariimun xayiyun kariimun yukani can iljimaaci biاlmulaamasa oo waxay leeyihiin yacni lamsigu hadduu noqdo zawjki iyo zawjadiio kulma markaas weeyaan qowlka labaadna wuxuu odhanayaa ana almuraada biاllamsi iltiqaau اlbasharatayn sawaaء kaana bijimaacin aw bikayrihi wa huwa qowlu ibni mascuud wabnu camar washacbiy wاnnuqaci aimadaana sidaas bay leeyihiin marka waxaa la yidhi fasirka aayadda ayagoo ka ambaqaadaya culummadu waxay dhaheen masalada ugu horreyd oo laga hadlaa waxa weeye haddii ay dhacdo in labadooda jir ay gabadha iyo wiilka istaabtaan iyadoon waxba kala xigin weesadu way buraysaa baa la yidhi labadaba waa ka buraysaa weeyaan waa sida hadda kitaabka noogu qoran sidaasna waxaa yidhi cabdullaahi bin mascuud waxaa kaloo yidhi wabnu camar waxaan rabaa wabnu cumar cabdullaahi bin cumar waxaa kaloo yidhi imaamu zuhri waxaa kaloo yidhi imaamu alawsaaci waxaa kaloo yidhi imaamu shaafici weliba imaamu shaafici waxaa wuxuu wariyey cabdullaahi bin cumar oo ka wariyey annahu qaala cabdullaahi bin cumara wuxuu yidhi qublat rajuli imra'atahu wajasuhaa biyadihi min almulaamasa hadduu ninku gabadha ou qabo ou dhunkoodo aba gacanta ou ku taabto ow laamastumu nisaa'adi ilaahay qur-aanka ku sheega weeyaan oo weysada way buraysaa weeye faman qabbala imra'atahu ow jasahaa biyadih fa calayhi alwuduu' wuxuu yidhi qofkii waxa weeye sawjadiisa dhunkooda ama maahane gacanta ku taabta korkiisa weese ayaa ahaatay afartaas waxaa soo saaraya cabdullaahi bin cumar ou yidhi akhrajahu maalik fi lmuwadda kitaabka muwadda'a la yidhaahdo ou imaamu maalik ku wariyey qaala shaaficiyu imaamu shaafici wuxuu yidhi wa balaqanaa can ibni mascuud mithlah cabdullaahi bin mascuudna sidaasoo kalea naga soo gaartay laakiin imaamu maalik iyo imaamu leyth iyo axmed binu xambal iyo isxaaq waxay dhaheen lamsigu hadduu noqdo bishahwatin intaqada alwudu' wa in lam yakun bishahwatin falaa yadullu calayhi mmaa ruwiya falaa yadullu calayhi bay dheheen falaa bay dheheen falaa waxayna u deliishadeen ummuna caaisha waxaa soo aroortay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam waxay tidhi qabbala imra'atan min nisaa'ihi huma kharaja ila asalaat walam yatawada nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisa gabarh ka midu inta dhunkooday ou salaada aaday isagoon weyse qaadan xadiidka laakiin culummadu waxay dhaheen waa daciif bay dhaheen nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkaas caaisha ay warisay waa daciif baa la yidhi oo aymo badan oo muxadisiintiibaa daciif inuu yaha tilmaamay yaxya ibnu sacad ayaa ka mida yaxya ibnu saciid baan rabaa ayaa ka mida imaamu axmed iyo kulli aymo badan baa daciifiyey waxaan rabaa imaamu tirmidi iyo waa daciif baa la yidhi weeyaan imaamu tirmidi wuxuuba leeyahay laa yasixu isnaaduhu bixaalin marnaba sanadkiisu xadiidkaa ma ansaxayo waxaa kaloo la yidhaahdaa nabi moxamed ay arrintaani gooni ku ahayd calayhi salaatu wasalaam marka xadiidka asaga deliil lagama qaadanin oo rasuulkii layskuma macnaha lalama tartami kara weeyaan marka khilaaf baa ku jira laakiin khilaafkaas ku soo arooray culummadu waxay ku soo koobeen sida axwadkaa oo dadaalka badan waxa weeye waa aayadda naskeedu sida ku cad weeyaan mulaamasaduna ma noqotaa la yidhi xaqiiqada marka la yidhaha taabasho ayaa loo isticmaalaa ee jimaac ma noqoto weeyaan shayga in lagu loo lagu xambaaro xaqiiqadiisa ayaa shayga in mijaaskiisa ereyga ku ah loo isticmaalo ayaana ka habboon baa la yidhi waxa kaleeto oo la wariyey qofka waxaa la yidhi a'immadii hadday isku khilaafeen daliilkan oo madaahibtii islaamku ay isku khilaafeen adiga inaad tiraa meeshan rabaan iska raacaa suuragal kuuma aha maxaa yeelay qofka odhan kara heerkaas gaadhay waa qofka darajadii a'immada iftahoodii gaadhay weeyaan amaa dadkeennan cilmiga bilowga ku ah waxaa laga rabaa inaad waddo a'immadii ku socoto ay mareen mid ka mida oo maray masalan ba dariiqii imaamu shaafici iyo asxaabtii qaybo ka mida ay aayadda ku fasireen waa inaad waddadaas raacdaa laakiin inaad tidhaa meeshan rabaan uu iska aadayaaho taasa ii fudud ma ahan taasa ii fudud ma ahan waxaa kaloo la wariyey nabigeenna calayhi salaatu wasalaam habeen habeennada ka mid a isagoo salaatuleyl tukanaya umuna caaisha in ay lugaha soo fidsatay oo nabigu markaa ay tidhi lugihii markaan fidsaday ayuu faqamazanii nabigu sidaa ii qanjaruufto ii tuujiyey si lugaha aan uga laabto xadiidkaas asagana culummadu waxay dhaheen ay uga jawaabeen laga qaadan maayo inaan zawjadaadu weyse kaa jebin maxaa yeelay waxaa dhici kara waa muxtamal baa la yidhi ixtimaal baa ku jira waxaa dhici kara in mara ka xigtay waxaa kaloo dhici karta inaysan ka xigin baa la yidhi marka iyadana loo deliishan maayo weese ma jebiso loo deliishan maayo isku soo aruuriyo weesada waxa buriyaa waa afarta kitaabka noogu qoran oo hadda aan ku qaadannay nawaaqid alwuduu afartaas weeyaan waa afartii safiiraha aan ku soo marnay darsigeenna toban iyo sideedaad ee kitaabkeennii adduraru albahiya intaas ayaan caawa ku soo koobaynaa ilaahay ha nagu anfaco axkaamta islaamka kuwa ku toosnaadan ilahay ha naga dhigo hada wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu